بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا ليال ومجلس كيني أفراد لقد هذا sifooyinka ay leedahay gabadha muslimadda ahi insha allahu tacaala sheekheena sheekh axmediid xafidahu llah waraacah ayaa muxaadarada inoo qaada dhigi doona falyatafadal isheekh
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وحول علي بإذن الله تبارك وتعالى أين مانت كلمات كوران دونا بعض صفات المرأة المسلمة مجلس كيس الدحاد إنه قدام بيهي وحين كسو ختنا أمك قهد الله موضوعي أها جلباب المرأة المسلمة xijaabka sharciga ah iyo jilbaabka ay qaadanayso waxaanaynu maanta inakoo halkaa kasii wadi doona oo majliskeeni afraad u yahay waxaynu tilmaami doonaa bal tilmaamaha kale ee looga baahan yahay gabadha muslimadii inay ku sifowdo wax ka mid ah waxaa ka mid a min sifaati lmar'ati lmuslima alxayaa xishoodkaa ka mid ah haweenayda muslimadda waa qof xayaa iyo xishood leh idan ma huwa alxayaa alxayaau mushtaqun min alxayaat kelmadda ama ereyga alxayaa waxaa laga keenay min alxayaat oo nolosha ah lianna bihi xayaatu linsaan alxaqiiqiya waayo nolosha dhabta ah ee insaanku uu leeyahay waata ku salaysan xishoodka iyo xayaaga marka maadaama qofku waxa uu ku nool yahay uu ka mid yahay xayaagu waxaa laga keenay waa min alxayaat oo nolosha ah waxa roobkana la yidhaahdaa luqada carabiga alxayaa bilqasri waxaana roobka alxayaa loogu magacaabay lianna bihi xayaatu lard waayo dhulka ayaa ku noolaanaya markaas calaaqada ka dhaxaysaa waxa ay tahay sida dhulku uu roobka ugu noolaado ayaa insaanka ama qofkuna iyo bani aadamku xishoodka ay ugu nool yihiin faman laa xayaaa lahu laa xayaata lah fahuwa mayitun fi dunya shaqiyun fi laakhira ruuxa aan xayaaga iyo xishoodka lahayni waxa uu ka dhigan yahay adduunyada xataa isagoo dadka dhex socda ruux dhintay oo meyd ah aakhirana waa ku guuldaraysanaya ولذلika qاl الشhاacر laysa man maata faاstراxa bmayiti inama اlmaytu mayit الأحyaaءi yaعni ruux dhintay oo rafaadka iyo tacabka adduunyo ka raaxaystay mayd lama yidhaahdo laakiin maydka dhabta ah ee dhibaatada qabaa waa mayit الأحyaaء waa ka isagoo nool oo dadka dhex socda haddana mayd dhintay ah oo nolol qiimo la-aan lahayn walaalayaal alxayaa huwa alfaariqu bayna albahaa'imi wa bani aadam xishoodku waa ka kala soocaya ee kala saaraya bahaa'imta mayeedhaanka ah iyo bani aadamka karaamada leh walaqad karamnaa bani aadam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay aadamaha inuu karaameeyey waxyaabaha allah aadamaha ku karaameeyey ee xoolaha iyo xayawaanka uu kaga soocayna waxaa ka mid ah alxayaa xishoodka waayo mayeedhaanka iyo xayawaanaadku dee xishood male mana saara oo laguma kalifinba laakiin aadamuhu waxa uu xoolaha kaga duwan yahay bilxayaa xishoodka waxa la yidhaah faman laa xayaaa lahu fahuwa bahiimatun camyaa ruux aan xishood lahayni dee neef xoolaa oo weliba indhala ayuu ka dhigan yihi walaalayaal waxaa ibnulqayimu ku yidhi kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada safxada laba boqol iyo toddobaatan iyo toddoba wa khuluqu lxayaa'i min afdali alakhlaaqi wa ajaliha wa acdamiha qadran wa akhariha nafcaa waxa uu yidhi dhaqanka xishoodku waa dhaqamada ugu fadliga badan ee ugu qadarka weyn ee ugu nafciga iyo waxtarka badan waxa uu sheekhu yidhi bal huwa khaasatu linsaaniya banaannimada insaanka iyo dadku ay la gaarka yihiin yacni khaasatu linsaaniya waa dadnimada iyo insaannimadu waxyaabahay la gaarka tahay ee xayawaanka lagaga soocan yahay buu xishoodku ka mid yihi faman laa xayaa'a fiih laysa macahu min alinsaaniyati ila allaxmu waddamu wa suuratuhuma aldaahira waxaa ibnu lqayim uu yidhi raximahu llah haddaba ruuxa aan xishoodka lahayni insaannimadii iyo dadnimadii kama haysto ilaa hilibka iyo dhiigga iyo muuqaalka dadnimo uu u egyahay ka muuqdee maryaha uu xidhan yahay mooye macnaha ruuxii insaanka ahaa hadduu xishood waayo dadnimo iyo insaaniyad waxa kaga hadhay dee dhiig iyo lafaha iyo muuqaalka dadnimo iyo dharka uu xidhan yahay macnaha madharkiisa iyo muuqaalkiisa guud unbaa dadkii u eg laakiin dugaagga waa ka daran yihi waxa uu sheekhu yidhi kamaa annahu laysa macahu min alkhayri shay sida aanu khayrkaba waxba uga haysan ayaanu dadnimadiina aanay waxba kaga hadhin macnuhu markaa waxa uu yahay dadnimona ma leh diinna hadalkeedaba daa waayo xishoodkaa ka asal oo ka kow ah iimaanka iyo diinta qofka istilaaxana waxaa la yidhaha xishood oo ay culimmadu u yaqaanaan marka ay qeexayaan huwa khuluqun yabcahu calaa tarki alqabiix waxaa xishoodka la yidhaha dhaqan qofka ku xambaara xumaanta iyo dhaqan xumada inuu ka dheeraado wa yamnacu min altafriiti fii xaqi illaah ruuxana u diidaya inuu ku gaboodfalo oo xaqa ilaahay ka gaabiyo idan yacni khuluqu lxayaa iyo dhaqanka xishoodku qofka laba arrimoodba waa ku xambaaraya isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xishoonaya waxa uu ku xambaarayaa xaqa ilaahay inuu ilaaliyo sidoo kale ruuxu isagoo dadka ka xishoonaya xuquuqdoodana waa ilaalinaya waxaanu ka dheeraanayaa dhaqan xumo iyo xumaan oo dhan hada huwa alxayaa walidaalik ayaa shaacirkii waxau yidhi idaa qalla maau lwajhi qalla xayaauhu walaa khayra fii wajhin idaa qalla maauhu xayaauka faxfadhu calayka fainamaa yadullu calaa ficli lkariimi xayaauhu waxa uu shaacirkaasi lahaa yacni ruuxa wejigiisa biyihii biyihii wejigiisu hadday yaraadaan macnaha qofkii duxdiiba hadday ka dhammaato dareen iyo shucuur uu yeelan waayo dee xishoodkiisii baa yaraaday macnaha qof wejigiisii uu noqday weji bilaadiiroon damqasho iyo dareentoona lahayni waa qof xishood la-aana oo wax kaa celinaya aanu jirin wejiga noocaasiina khayr ma leh ee xishoodkaaga ilaasho waayo sharaftaada waxa astaan iyo daliil u noqon kara uun hadba xayaaga iyo xishoodka aada leedahay saxiixaynkana waxaa ku sugan xadiidka cimraan ibnu xusein uu warinayo inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam alxayaau laa yaati ilaa bikhayr xishoodku lama yimaado khayr mooye wax kale macnaha xishood khayr uun ka filo sharba ma leh riwaayada imaamu muslim soo saarayna waxa weeyi alxayaau khayrun kulluh xishoodku dhammaantii waa wada khayr waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka imaamu lbukhaari iyo muslimba ay soo saareen cabdillaahi ibnu cumarna uu warinayo nebigu wuxuu soo maray nin ansaari ah wa huwa yacidu akhaahu fi lxayaa isagoo walaalkii xishoodka ka waaninaya faqaala sala allahu calayhi wasalam markaasuu rasuulku ku yidhi dachu fa ina alxayaa'a min aliimaan waararodoo isaga tag oo xishoodkiisa u daa waayo xishoodku iimaankuu ka mid yahay allahu akbar alxayaa waa qayb iimaanka ka mid ah oo ruuxa muuminka aanu ka maarmin rag iyo dumarba markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ninka ansaariga ah ee walaalkii ka waaninaya xishoodka badan wuxuu yidhi wararodoo iskaga tag oo ha ka waaninin hana u diidin waayo xishoodkaad ka waaninaysaa iimaankuu ka mid yahay dee ma iimaan baa layska waaniyaa waa laysku waaniyaaye waxa uu shaacirkii kale xakiimkaa u lahaa yaciishu lmar'u mastaxyaa bikhayrin wayabqa alcuudu maa baqiya allixaa'u ruuxu khayr buu ku nool yahay inta uu xishoonayo wayabqa alcuudu maa baqiya allixaa'u geedkuna waxa uu taagan yahoo uu baaqi noqdaa jiridiisu inta jidhiftiisa uu wato macnaha geedka haddii gudun loo qaato lagu waxa weeyaan lala dhaco oo geedka waxa weeyaan jidhifta laga siibo ama laga gooyo dee geedkii waa dhimanayaa jiridiina joogi mayso oo taagnaan mayso marka shaacirkani waxa uu yidhi sida geedka ama jiridaba jidhiftu ay u ilaalisay dan ugu tahay ee geedku u baaqi yahay inta uu jidhiftiisa uu huwan yahay uu wato sidaasoo kale ayaa ruuxuna nolol wanaagsan ugu nool yahay inta uu xishoonayo macnuhu waxa weeyi maalintay xishood kala tagaanna xayaa iyo nolol kala tege noloshiisu nolol ma aha waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam sida xadiidka imaamu ibnu maaja sunantiisa uu kusoo saaray anas ibnu maaligna uu warinayo ina likulli diinin khuluqa wa khuluqu lislaami alxayaa waxa uu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam diin waliba dhaqan lagu qiimeeyo ayay leedahay islaamka dhaqankiisa iyo akhlaaqda lagu yaqaanaana waa xishoodka idan waxaad ogaataa ukhti lmuslima diintaada waxa lagu qiimaynayaa heerka ay taagan tahay waa alxayaa waa xishoodka inta xishoodku kuu jiraa diini kuu jirtaa haddii xishoodkaagu badan yahay diintaadu waa badan tahay hadduu kugu yar yahay diintaa kugu yar hadduu dhexdhexaad yahay diintaadu waa dhexdhexaad waxaad eegtaa un hadba xishoodkaagu sida uu yahay taas ku qiimee iimaankaaga iyo diintaada waayo haweenay xishood weyday iimaan iyo diin waa ku yaryahay xadiidka kale imaamu lbukhaari uu soo saaray cabdillaahi bin mascuudna uu warinayo wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati aluulaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta waxau yidhi waxaa ka mid ah ambiyadii hore hadalladoodii wixii laga soo gaadhay laga dhaxlay yacni hadalladii nubuwada ee ambiyadii hore ay ku hadleen waxyaabaha laga soo gaadhay waxaa ka mid ah idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta haddaad xishoon weydo waxaa doonta samee waa hadal xikmad dheer yani ku dhisan nebiguna sala allahu alayhi wasalam u sugay oo aan u diidin waa hadal xaqa idaa lam tastaxyi haddaad xishoon weydo fasnac maa shi'ta waxaa doonta samee hadda macnuhu ma aha in fasax laguu siiye waxaa doonta inaad yeesho laguma fasixin laakiin hadalkaasi wuxuu xambaarsan yahay hadidaad iyo hanjabaad iyo goodi iyo waciid adag oo macnuhu waxa uu yahay dee mar haddaad xishoodba weyda ileen dabar ku xidha iyo xadhi ku qabta iyo wax ku xajiyaa ma jiree waxaa doonta samayn laakiin cuquubo iyo cadaab baa kaaga dambayn waa tahdiid iyo goodi adag marka xishoodku waa dabarka qofka xakameeya ee xidha haddaad xishood weydo oo xayuhu kugu yaraado waxaad ogaataa yacni qof bilaa dabaraa tahay oo hoggaan xidhaa aanu jirin sidaa darteed baa loo yidhi fasnac maa shi'ta waayo dee waxbaba kaama xaaraansana haddaad bilaa xayaa tahay marka waxaa doonta yeel waa arrin aada iyo aada u culus idan ruuxu waa in hoggaanka iyo dabarka qabanaya uu noqdo alxayaa xishood waa inuu noqdo waxa uu shaacirkii carbeed lahaa إda lm tsn crضا وlam تkhشha khاalqا وتstaxyi makhluqa fama shiئta faصnaci haddaad sharaftaada dhowri weydo ood ilaaha ku abuurtay ka cabsan weydo oo makhluuqiisana aad ka xishoon weydo fasnac maa tashaau dee waxaa doonta yeel adaa yaqaan waxaad yani kaaga dambeeya iyo cuquubada kaaga dambaysa waad arki doontaa weeyi waa hanjabaad iyo goodi shaacirkii kale wuxuu lahaa إida lam تkhشha caaqibaة اlayaali وlm تstaxyi faصنc ma تashaaء falaa وallahi ma fi اlcayشhi khayr wala dunya إida dahaba اlxayaaء yani haddaad ka cabsan weydo habeenada iyo azminada ama waktiyada aada nooshahay cidhibtooda dambe iyo waxa kuu dambeeyaba haddaad ka baqan weydood is-ilaalin weydo oo aada xishoon weydo dee waxaa doonta yeel waxa uu yihi falaa wallahi ma fi اlcayشhi khayr wallaahi baan ku dhaartee noloshu khayr iyo macaan iyo dhadhan wanaagsan ma leh waladunyaa iyo adduunyadu toona goorma idaa dahaba alxayaau xishoodku marka uu tago mar haddii xishood la waayo nololi dhimatay dhadhan iyo macaankii ay lahaydna waa dhammaaday walaalayaal waxaad maanta moodaa in fara badan oo haweenka muslimaadkaa ka mid ah in qadiyadda ama arrinta noocaasi alxayaa in fara badan inuu ku yaraaday loona baahan yahay dib in loo soo celiyo oo la dhowro la ilaaliyo oo haweeneyda muslimadii ay kaga soocnaato haweenka kale bikasrati alxayaa xishood badan waayo haweeney aan rag waxa weeyaan indha iyo af iyo adintoona aan ka laabanayn oo siday doonto ula hadlaysa oo siday doonto u tallaabsanaysa oo meeshay doonto maraysa yacni xishoodku waa ku yaryahay waa arrin tusinaysa qilat alxayaa xishood yari ama la-aanba waayo dadka qaarkood waabu ka dhammaadaad moodaa qaarna waa ku yaryahay nabigu sala allahu calayhi wasalam bal waxaad eegtaan sida lagu tilmaamayo nebi moxamed abu saciidin alkhudri waxa uu leeyahy radia allahu canhu sida xadiidka saxiixeynka ku sugan kaana rasuulu llah rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalam ashadda xayaa'an mid ka xishood badan min alcadraa'i fii khidrihaa gashaantida gurigeeda ku jirta isagaa ka xishood badnaa yacni alcadraa waa inata gashaantideen weli guurgelin ama aan la guursan alkhidruna waxa weeyi dadkii hore ama carabtii hore waxa caado u ahayd guriga yacni inata gashaantida in la guursan meel gaara ayay ku asturi jireen oo guriga dhinaciisa ah ayay uga samayn jireen qol yar oo iyadu ay ku asturan tahay gashaantidu marka abu saciidin alkhudri waxa uu leeyahay gashaantidaa gurigeeda ku jirtee ku asturan een cid kale arkayneen maqlayneen halkeedaa mastuurada ku ah ee ku xijaaban ee muxajabada ku ah taas nebi mu taasi xishoodka ay xishooto nebi moxamed baa ka xishood badnaa yacni waxaa lagu yaqaanay dee hablihii hore waktigii hore dad xishood leh oo rag inay la hadlaan oo ay arkaan daa yacni iskaba daaye xataa ehelkeeda ay guriga kula jirto ayaa qol meel gaara ay kaga sii jirtaa ay kaga asturan tahay oo looga samaynaya cid kaloo ajaaniboy is arkaan ama ay wada hadlaanna hadalkeedaba daa yacni kuwa maanta ma aha ee ragga iyo dumarka cidna aan indha iyo aftoona ka qarsanayn ee meeshay doonaan iyo siday doonaan u tallaabsanaya marka waxa uu tilmaamaya abu saciidin alkhudri in nebi moxamed yacni gashaantida xishoodka lagu yaqaano oo macruuf ahaa xishoodka nebi moxamed inuu ka badnaa sala allahu calayhi wasalam waxa u yihi faidaa ra'aa shay-an yakrahu carafnaahu fii wajhi haddii waxuu dhibsado uu arko uu karaahiyeysanayana wejigiisaanu ka garan jirnay nebiga intaanu hadlin nisaau saxaaba haweenkii saxaabaduna sidaasay dhaqan u lahaayeen xishood oo caaisha sida xadiidka saxiixa ku ansaxay waxay lahayd kuntu adkhulu beyti aladii dufina fiihi rasuulu llahi wa abi sala allahu calayhi wasalam waxay tihi waxaan soo geli jiray gurigii aabbahay iyo waxa weeyaan dee nebi moxamed oo zawjkaygii iyo odaygaygii ahaa gurigii lagu aasay waa gurigii caashe eh waxay tihi waan soo geli jiray oo fa adacu thawbii wa aquulu inamaa huwa zawjii wa abi intaan maryahayga iska dhigto ayaan odhan jiray dee waa ninkaygii waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo aabbahay abubakar waa markii rasuulka iyo abubakar oo keliya ay ku aasnaayeen gurigeeda laakiin waxa ay tidhi falamaa dufina cumaru macahum fawallaahi maa dakaltu ilaa wa ana mashduudatun calaya hiyaabii laakiin markii cumar meesha lagula soo aasay waxay tidhi wallaahi dib dambayse gurigaygii umaan soo gelin ilaa anigoo maryaha iyo xijaabka isku adkeeyey oo jiqisku siiyey mooyaane waayo xayaa'an min cumar anoo cumar ka xishoonaya waxay ka xishoonaysaa waa cumar dhulka hoostiisaanu maray oo waa la aasay innakana maanta waxaa loogu taaglaayay haweenkeenna muslimaadka ah ragga ajaanibtee nool ee meel walba maraya ka xishooda oo afkiina iyo adinkiinaba ka haysta sifadaasi markaa waa sifo ka mid ah min sifaati almuslimaat in haweenka muslimaadku ay noqdaan kuwa xayaa iyo xishood leh waxaanad ogaataa xishood la-aan i nolol la-aan inay tahay dadnimo la-aan inay tahay diin la-aan inay tahay sifada labaad waa alqaraaru fi lbuyuut guryaha in lagu sugnaado yacni haweenka muslimaadkaa waxaa asal u ah gabadha dan iyo duruufi way soo saari kartaa laakiin waxaa asal u ah oo xaajo way usoo bixi kartaa oo waxa weeyaan caafimaad bay u bixi kartaa oo cibaado way u bixi kartaa oo dani markay timaado haweenaydu iyadoo shuruuddii islaamka ilaalinaysa inay baxdo waa loo ogol yahay laakiin waxaa asal ah inay gurigeeda ku sugnaato gabadhi waa gurigeeda halkaasaa sharaf u ah halkaasaa masaajid u ah halkaasaa mamlake iyo boqortooye u ah halkaasay qurux iyo sharaf ku leedahay gabadhi gurigeeda inay joogto qaraaru lmar'ati fii beytiha amaanu lilmujtamaci min alfitnati walfasaad wasaddu baabi shari haweenaydu inay gurigeeda ku sugnaato mujtamacu wuxuu kaga nabadgelayaa fitan iyo fasaad badan waxaana arrintaasi ay awdaysaa albaabka sharka ee maanta meel walba ka soo furmay waayo haweenkii markii guryahoodii loo diiday ee waxa weeyaan suuqa iyo shawaaricda lagu ibtileeye lagu imtixaamay ee ay noqdeen kuwa aan guryahooda kuba nasan inay suuq iyo bannaan iyo meel cidlaha maraan mooyaane taasi markay dhacday ayaa iyaguna fitan iyo fasaad fara badan ay la kulmeen mujtamaciina fasaad iyo fitan fara badan ay u horseedeen oo nafdoodii waa dhibeen dadkiina way dhibeen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray haweenka muslimaadkii guryahooda inay ku sugnaadaan oo ilaahay waxau yidhi jalla sha'nu waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa guryihiinna ku sugnaada hana u soo bambixina sidii jaahiliyadii hore ay bannaanka ugu soo bixi jireen ee quruxdooda ay u muujin jireen waxaana rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam kamaa fii sunani tirmidi min xadiidi cabdillahi bni mascuud almar'atu cawra haweenaydu waa cawra faidaa kharajat istashrafaha shaytaan marka ay haweenaydu bannaanka u baxdo ee gurigeeda ay ka baxdo shaydaan baa u soo hanqaltaaga waayo way adag tahay shaydaan inuu gabadha gurigeeda ku fasahaadiyo waa adag tahay laakiin shaydaanka bannaanka hadday ugu soo baxdo ama shaydaanuul insiga ha noqde ama shaydaanuul jinniga aan la arkayn ha noqdee ila shayaaiintu waa laba shayaaiinuljinni wal-ins shayaaiinuljinniga oo ah kuwa inaga qarsoon ee aanay noo muuqan iyo shayaaiinul insi oo kuwa maryaha xidhan ay nala midkee insiga ah laakiin shaqada shaydaanka haya ee fasahaaday kuwaa laftooda shaqadii shaydaanka haya waa shayaaiinul ins marka haweenaydu marka ay gurigeeda ka baxdo shayaadiintu way u soo hanqaltaagaan jin iyo insiba oo intii xun ee xumaani qalbiga kaga jirtaaba waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inay ku aamiyaan inay haweenayda muslimadda ah hanuunka ka habaabiyaan oo ay ka duwaan walaalayaal idan gabadha muslimadii mar walba waa inay xasuusnaato hadalka allahu ku yidhi fii kitaabihi alkariim waqarna fii buyuutikunna haweenkiiow ku sugnaada guryihiinna amarkaa ilaahay waa inaad ilaaliso oo aanad jebin yacnii amarka la amray guryahooda inay joogaan haweenku taa darteed ayaa haweenayda jumcaha looga dhaafoon loogu waajibin jumcuhu waajib kuma aha yacni way iska tukan kartaa ajrigiiyo abaalna waa ka helaysaa hadday xaadirto hadday ka maqnaatana ku dambaabi mayso waajibba kuma aha jamaacada waa loo ruqseeyey oo waajib kuma aha salaada inay jamac ku soo tukato masaajidada hadday timaado dee way ka ansaxaysaa ajrina waa ku helaysaa laakiin waajib kuma aha nebigu sala allahu alayhi wasalam waxau yidhi sida xadiidka imaamu axmed musnadkiisa uu ku warinaya abu daa'uudna sunanta uu ku soo saaray ee cabdillaahi bnu cumar uu warinayo laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah wa buyuutuhunna khayrun lahun waxau nabigu yidhi sala allahu alayhi wasalam war addoommada ilaahay ee haweenkaa waa dumarka e masaajidada ilaahay marka ay doonayaanay idinka fasax qaadanayaan ha u diidina hadda eeg markii haweenaydii masaajidka ay doonto inay jumco ku soo tukato ama jamaaco ku soo gudato raggii mas-uulka ka ah waxaa la yidhi war ha u diidina ha ku soo cibaadaystaane laakiin nebi moxamed muxuu intaa raaciyey salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh u fiirsa halkaa oo u dhagraarici oo dhagahaaga iyo qalbigaaga ereygaasi ha ku dhaco wuxuu rasuulku yidhi wa buyuutuhunna khayrun lahunna guryahoodaa u khayr badan hadalkaa markuu nebigu lahaa dee waxa weeyaan hadalkaa halkuu ka lahaa waa masaajidkiisii iyo xaramkii iyo dhulkii khayrka badnaa waxaanu hadalku ku dhacayaa yacnii haddii xaramkii iyo goobihii khayrka badnaa la yidhi inay ka yimaadaan oo masaajidka nebiga ay kula soo tukadaan waxa uga khayr badan guryahooda inay ku tukadaan dee meelaha kalena maxaad u malayn yacni meelaha kalena dee waa la mid markaa gabadhu meel kastoo ay joogto waa inay ogaato horta gurigeeda dhexdiisa inay ku cibaadaysato ayaa u khayr badan oo uga khayr badan inay bannaanka cibaado ugu baxdo masaajidada tagto wa buyuutuhunna khayrun lahunna hadda eeg loo diidi maayo oo mamnuuc kama aha laakiin khayr marka laga hadlaayo gurigeedaa u khayr badan wa buyuutuhunna khayrun lahun sababtuna waxa ay tahay soo bixidda ay gabadhu gurigeeda ka soo baxayso dee fitanka iyo fasaadka ka dhalan kara iyadoo hagaagsan oo hanuunsan oo xijaaban oo iyadu aadaabtii iyo xishoodkii sharciga ahaa ku socota ayaa haddana inta xumaha iyo sharka doonaysa aanay ka nabadgelayn oo ay dhibaataynayaan oo ay u soo bambaxayaan inay fidneeyaan marka cabsida laga qabo inay iyadu ku fidnowdo ama lagu fidnoobo ama fasaadu ka dhasho darteed ayaa waxaa la yidhi guryihiinaa idin khayr badana ku sugnaada sidoo kale waxaa laga cafiyey haweenka jihaadka oo jihaadka ragga lagu waajibiyey raggu u baxayo dumarka waa laga cafiyey caaisha radia allahu canha waxay lahayd yaa rasuula allah nara aljihaad afdala alacmaal afdala alcamali afalaa nujaahid rasuulkii allow waxaanu arkaynaa inuu jihaadku acmaasha ugu fadliga badan ka mid yahay miyaanaan jihaadayn haddaanu haweenkii nahay waxa uu nabigu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam lakuna afdalu ljihaad xajun mabruur waxaad leedihiin jihaadka u fadli badan xaj la aqbalay oo loo samafalay oo la wanaajiyo si wanaagsan loo gutay xajka iyo cumradaas ayaad leedihiin oo waa jihaadun laa shawkata fiih waa jihaadan qodax lahayn iyo dhibaato walaalayaal haweenayda waxaa laga saamaxay yacni nafaqaadkii iyo masaariiftii iyo biilkii inay bixiso alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bima anfaquu min amwaalihim raggu iyagaa u qumaya dumarka arrinkooda oo maamulaya oo mas-uul ka ah waxa lagu kala fadilay waa amwaasha ay bixinayaan hadday meher tahay iyo hadday masruuf tahayba bal waxaad isweydiisaa maxaa haweenayda masaariifta looga dhaafee ninka loogu waajibiyey maxaa jihaadka iyada looga dhaafee ninka loogu waajibiyey maxaa iyada jumcada iyo jamaacaadka looga dhaafee ninka loogu waajibiyey waxaasoo dhan jawaabteedu waxa weeyi si ay gurigeeda ugu sugnaato oo aanay uga bixin si ay ubadkeeda iyo awlaaddeeda u barbaariso si ay ninkeeda iyo zawjkeeda ugu adeegto ugu khidmayso iyadoo guriga u joogta walidaalik ayaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam yidhi sida xadiidka saxiixeynka ku sugan ibnu cumarna uu warinayo kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas-uulatun can raciyatiha waxa uu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam dhammaantiin waxbaa laydin raaciyey oo xil baa idin saaran qof walbana xilkii la saaray waa la su-aalayaa markaa nebigu markuu tilmaamay qof walba xilka saaran maxaa ka mid ahaa xilalka uu tilmaamay wuxuu yidhi haweenaydu waxa iyada la raaciyey oo layidhi ilaaliyo xafid oo ka shaqee yacni ninkeeda gurigiisii gurigii ninkeeda iyo ubadkeeda iyo beydkeedii ayaa haweenayda la raaciyey oo layidhi ilaali waana la weydiin doonaa waxaa la raaciyey inay ka soo baxdiyo in kale dumarka qaarkood maanta ninkeedii bay dayacasaa oo u khidmayn mayso ubadkeedii bay dayacasaa oo waxba u qaban mayso ta ugu roonay jaariyad bay u qabanaysaa oo ay kaga baxaysaa iyaduna xafiis bay subaxii intay shandada qaadato u shaqo tegaysa yacni shaqadii asalka ahayd ee la saaree guriga way dayacday tu banaankaana way u baxaysaa waajibkuna wuxuu ahaa horta ta gurigaa la saaree taa inay ka soo baxdo oo ninkeeda iyo ubadkeeda iyo awlaaddeeda ay haysato waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan dadka qaarkood duruuf baa saaraysa yacni qofka dan iyo duruufi saarto ha joogto waa halkeeda oo islaamku waa diin fudud oo yacni qofka wixii daruuro iyo dani ku kalifto dee waa loo baneeyey si sharci oo xalaala inuu wax u qabsan karo laakiin midaan daniba hayn oo laga kaafiyey oo wax walba la ag dhigay baa haddana laga yaabaa inay waxa weeyaan xafiis u kala haysa ama ay meel tegayso ileeda shir baan tegaya laakiin haweenayda yacni dee xaaje ama dan ay u qabato inay banaanka u baxdo waxa waajib ku ah uun shuruudii inay ilaalisay iyo aadaabtii islaamiga hadday xijaabka tahay hadday idanka iyo ogolaanshaha weligeeda tahay zawjkeedii ama ciddii mas-uulka ka ahayd yacni inay nidaam islaamiya intay u baxdo shaqada camalka yacni dabiicada ilaahay u abuuray camal ku habboonna waa inuu noqdo waxay qabanaysaa haddii lagama maarmaan ay noqotoy ka firsan weydo oo camalka laftiisii wax kasta gabadhu dee ma qaban karto ka warna hadday tidhaahdo waxaan xogayn u noqonayaa nin baan xogayn u noqonaya markaasay ofaska ama xafiiskiisii ayay keligii la fadhidaayo leeda xogayntii weeyi xaaraan weeyi waayo laa yakhluwana rajulun biimraa ila maca dii maxram iska dhaaf xoghayn iyo xafiise qur-aan haddaad u dhigayso ood wacdiya saanay kuu bannaanayn meel gaara inaad kula khalwooto xafiis iyo shaqana hadalkeeda badda-a marka nin bay xoghayn u tahay wax bannaan ma aha camalkeedu inuu noqdo alikhtilaat bayna alrijaali waannisaa meel rag iyo dumar ajnabi kale isdhex gelayaan inay tiraa halkaasaan ka shaqaynaya xaaraan weeyi shaqada ay qabanaysaa hadday dan iyo duruufi ku kalifto shaqo islaamka waafaqsan iyo dabeecada iyo abuurka ilaahay u abuuray waa inay tahay yacni dee bayloodna noqon mayso diyaaradna kicin mayso askarina noqon mayso waxyaabahaas oo dhan yacni dabeicada abuurka haweenka lagu abuuray dee way ka soo horjeedaa waa khilaafsan tahay waayo ilaahay marka horeba labada jinsi wuxuu u kala abuuray mid walba camalka dabeicadiisa ku habboon ragga waxaa loo abuuray ad adayg iyo inay xil iyo culays qaadi karaan dumarkana dabacsanaan nebigu waa kilaa rifqan bilqawaariir war quraaradaha u naxariis quraaradda waa la ilaaliyaa si aanay u jabin soo maha haweenka qawaariir baa lagu tilmaamay waayo ilaahay baa u abuuray dabacsanaanta iyo waxa weeyaan dhibirsanaanta ay u baahan yihin in loo dhibriyo oo loo dabciyo oo aan la dhibin oon lagu adkayn af iyo adintoona iyaga laftoodu camalkay qabanayaan camal dabeecadoodii ka baxsan oo ku adag waa inaanu noqon calaa kullin yacni haweenka asal waxa u alqaraaru fi lbuyuud inay guryahooda ku sugnaadaan haddii ay dan uga baxayaanna waa inay siday uga baxayaan ay noqoto si waafaqsan sharciga islaamka nebigu sala allahu alayhi wasalam waxau yihi kamaa fii muslimin min xadiidi abi hurayra khayru sufuufi nnisaai aakhiruha wa sharuha awaluha haweenka safafkooda waxa u khayr badan ka u dambeeya waxana u shar badan kan ugu soo horeeya yacni masaajidkii nebiga innaka masaajidadeennu dee waxa weeyaan adduunka iyo amwaasha laynoo fidiye waasacay noo-a darteed dee masaajidkii rag iyo dumarku iskuma muuqdaanba oo dumarkiina masaajid gaaraa u dhisan raggiina masaajid gaaraa u dhisan gidaar baana u dhexeeya yacni isma arkayaan oo dee iskuma waxa weeyaan iskuma soo dhowaanayaan laakiin masaajidkii nebigu dee ma kala xidhxidhnayn oo ma kala dhisnayne masaajidkaa isku furan unbu haya xagga horena ay raggu gelayaan xagga dambena dumarku marka maadaama safka dumarka ugu soo horeeyaa xagga ragga u xigo mar walbana dumarka ay u khayr badan tahay ragga inay ka fogaadaan ayaa nebigu yidhi kaa waxa weeyaan safkaa ugu soo horeeyay ragga usoo xiga ayaa sufuufta dumarka ugu shar badan dumarka safka ugu dambeeyee ragga ka fogna kaasaa u khayr badan halka bilcagsi ragga safka ugu horeeyaa u khayr badanya kan u dambeeyaana u shar badan yahi macnaha dee xagga ajriga iyo abaalka shar iyo xumaan midna loo qori maayo dee dembi ma gelayaane cibaaday ku jiraan oo waxa ay ku mashquulsan yihiin waa cibaado ee cisyaan ma aha marka macnaha dembaa loo qorayaa ma aha e laakiin way kala ajri badan yihiin oo yacni dee ka u dambeeya ayaa xagga ragga ugu ajri yar ka u horeeyaana waa ugu ajri badan yihi dumarkana waa bilcaks kaa usoo horeeyey ragga uxiga ayaa ugu ajri yar kaa u dambeeyaana waxa weeyaan wuu ugu ajri badan yihi sababtaa culimadu marka ay ka warramayaan waxay ku cileeyaan oo ku sababeeyaan dee dhowaanshaha ragga marka xataa goobtii lagu cibaadaysanayey ayaa waxa weeyaan la doonayaa raggii inay raggii iyo dumarkii dee inay kala socnaadaan oo kala fogaadaan waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam sida ku sugan saxiix ibni khusayma wa bni xibbaan min xadiidi ibni mascuud waxa uu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam xadiidka saxiixa ee sheikhu alalbani ku tasiixinayo saxiixu targhiib watarhiib waxa uu nebigu yidhi wa aqrabu maa takunu min wajhi rabbiha wahiya fii qacri beytiha haweenaydu markay ilaahay ugu dhowdahay wahiya fii qacri beytiha waa marka gurigeeda bartankiisa ay ku sugantay ma doonaysaa markaad ilaahay ugu dhowdahay ayatuha almar'atu lmuslima haweenayahay muslimaday markaad ilaahay ugu dhowaansho badan tahay waa markaad gurigaaga ku sugan tahay waayo markaad gurigaaga ku sugan tahay waa markaad fitnada iyo fasaadka aadka aada uga fogaansho badan tahay ee aad ka fog tahay mar alla markaad gurigaaga bannaanka uga soo baxdaana waa markaad fitne iyo dembi ugu dhowdahay dembi kale haddaanad gelin waxaa laga yaabaa xan iyo namiimo iyo kiiba iyo waxaan khayr lahayn inaad kusoo mashquusho walidaalik haweenayda yacni warwareeg iyo kolba inay meel tagto iyo suuq inay tamashlayso iyo kolba shaaric inay tallaabsato looga wanaagsan yacni gabadha muslimadda ee ilaah iyo rasuulkiisa rumaysan waxaa looga wanaagsan waxa uu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam isagoo tilmaamaya in yacni haweenaydu dee marka ay dan iyo xaajo leedahay inaan la odhanayn ma bixi kartid ee dan ay u bixi karto ayaa rasuulku waxa uu ku yidhi haweenaydiisii sawda binti zamca qad adina allahu lakuna an takhrujna lixawaa'ijikunna rawahu lbukhaari wa muslim xadiidka bukhaari iyo muslimba wariyeen wuxuu rasuulku haweenaydiisii sawda ku yidhi ilaahay wuxuu idiin fasaxay dantiina iyo muraadkiina inaad u bixi kartaan marka haweenaydu dee dan iyo muraad markay yeelato waa u bixi kartaa laakiin waxa isweydiin leh ma iska baxaysaa mise shuruud bay ku baxaysaa shuruud bay ku baxaysaa shuruudda waxa ugu horaysa horta weligeeda inay ka fasax qaadato oo haddii la qabo waxa weeyaan dee zawjkeeda iyo ninkeeda waa inay ka fasax qaadato ama aabbaheeda iyo dadkii kale mas-uulka ka ahaa innaka maanta waxaa laga yaabaa haweenaydu iyadoon xumaanba u jeedin haddana meeshay doonto suuqa inay ka tagto markay dan iyo muraad leedahay iyadoo ninkeeda ka fasax qaadan oon u sheegin arrinta noocaasi waa khalad hadda bulshadeenna soomaaliyeed agtooda waa ka caadi laakiin hamoodin wax kastoo caadi inoo yihi sharciga inuu caadi ka yahay gabadhu ninkeeda markay bannaanka uga baxaysa gurigeeda waa inay ka fasax qaadato bilaa guriga kuusoo weydaartaa isagoo dan iyo muraad leh ama gurigiisii uu kusoo noqdaa oo waxa weeyaan uu ku waayaa sow dhibaato ma ah yacni gabadhu waa inay fasax ka qaadata ninkeeda marka ay baxayso gurigii ay bannaanka uga baxayso nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi kama fi lbukhaariyi min xadiisi bni cumar ida ista'danat imra'atu axadikum ila almasjid falaa yamnachaha haweenaydu yacni waxa weeyaan marka ay midkiin uga fasax qaadato masaajidka inay tagto falaa yamnachahaa yaanu u diidin halkaa culimmadu waxay ka qaateen haddii la yidhi haweenaydii markay masaajidka uga fasax qaadanaysa yaanay u diidin meesha waxaa ka cad xataa masaajidka hadday cibaado u tegayso inay tahay waajib inay isaga horta ka fasax qaadato idan haddii masaajidkii ninka looga fasax qaadanayo ma kula tahay suuqa in layska tegayo fasax la-aan ilan masaajidkii baa la yidhi ida ista'danat imra'atu axadikum ila almasjid marka masaajidkii haddii idan loo weydiinayo ninkiina laleeyahay ha u diidin markay ku weydiisato oo suuqii isaga miyaa la iska aadayaa markii la doono waxay jawaabtu noqonaysaa yacni haweenaydu hadday masaajid tegayso iyo haddii ay suuq tegaysaba waa inay ninkeeda ka fasax qaadato oo ay is og yihiin shardiga kale laga rabaa marka ay baxayso waa inay ku baxdo xijaabkii islaamiga ahaa iyadoo jidhkeedii madax iyo mijaba hugii islaamiga ahaa ku asturtay waa inaanay cadar iyo wax lamida u dhowaan waayo nebigu waxa uu yidhi walyakhrujna tafilaat yacni xataa masaajidka markay u fasax qaadanayaan ha u baxaan iyagoo wax cadar iyo udgoon aan lahayn waa masaajidka markay tegayaan balka warran suuqa markay tegayso oo meesha ugu sharka badana hadday cadar iyo udgoon isku sii buufiso waa arrin aada iyo aada u khaldan shardiga kale waxa weeye inaanay kaga mashquulin halkay u baxayso waajibkii iyo xilkii guriga ka saaraa waayo sidaynu in fara badan tilmaanay gabadha yacni camalka asalka u ah raxmakallah camalka asalka u ah ee laga rabaa ee ilaahay ku waajibiyey waa inay xilka gurigeeda ka soo baxdo waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas-uulatun can raciyatiha markaa xilkaagii gurigoo dayacday banaankaan u baxayaa dee caqli ma aha waa inay horta gurigeeda xilka ka saaran ka soo baxdo dabadeed wixii kalee dan ama muraad ay leedahay ay soo qabsato iyadoon kaga habsaamayn oon kaga mashquulayn walaalayaal khulaasadu waxa ay tahay haweenka muslimaadka ah maanta waxa ugu adag ee la amraa waa in la yidhaha gurigaaga fadhi ta ladan ee iska ladnaanta iyo barwaaqada ku jirta iyo ta baahan way ka siman yihiin yacni haweenay gurigaaga fadhi ayaa ugu daran laakiin waxaad ogaataa masaajidkaaga iyo mamlakadaada iyo sharaftaada iyo boqortinimadaada iyo wanaagaaga oo dhan halka aad ka raadinaysaa waa gurigaaga dhexdiisa waxa kuugu filan sharafta gurigaaga inuu nebi moxamed ku tilmaamay wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa inuu rasuululaahi muxamed yidhi waaqrabu maa takuunu min wajhi rabbiha wahya fii qacri beytiha markay haweenaydu ilaahay ugu dhowaansho badan tahay waa markay gurigeeda ku jirto waxa kuugu filan amarkuu ilaahay ku bixiyey waqarna fii buyuutikunna guryihiina ku sugnaada idan asalku waa inuu noqdo in haweenku guryahooda ay ogolaadaan wixii intaa ka baxsan haddii dan iyo muraad daruuraha ay yeelato waa inay u baxdaa sifo sharciga waafaqsan oo aanay khalad iyo waxa weeyaan ku bixin waxaan diinta waafaqsanayn arrimaha noocaasa haddii haweenku ay ilaashadaan oo nafta iyo shaydaanka ay khilaafaan oo diintooda ay naftooda ku dabraan if iyo aakhiraba waa ku najaxayaan oo waa ku guulaysanayaan wafaqa allahu ljamiic lima yuxibuhu wayardaa wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wصaxbihi wslm walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin